wali xaqiijiyahayna haddii ilaahay elah afarsana walmahanroorani hadday tagnagdananin eray aydigaarah kutabtaynawaynanin eray imtixaanga silfaday weelawakaykanawaynanin eray munaasabadda ay ku qalin jebinayeen dufcaddii toddobaad oo ka aflaha jaamacadda b i u ee magaalada baydhabo ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo taa oo si weyn loo soo agaasimay waxaana ka qayb galay madax ka socotay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya mucalimiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn madaxa shaqada iyo shaqaalaha jaamacadda b i u ustaad mukhtaar ayaa sharaxaad ka bixiyey heerarka waxbarasho ay soo mareen dufcadda toddobaad ee jaamacadda ka aflahaysa jaamacadda b i u gee kamid baan dabaaldegayda dufcaddii toddobaad ee ugu hordhaan u qalanjibiyeen lix dufcadood jaamacadda may la aasaasay labada kuntum ishantii labaatansiyedka disembar iyo xafladdii furitaanka jaamacadda yahayti may baa ku wareegatay sagaal sana jaamacadda may baha saartay toddoba dufcadood guulaha fara badan jaamacaddan wooyday may baa kumid aheen dadkii jaamacadda ku qalan jibiyeen geeka intiyo-iin dad mas-uuliin ah wasiire ah xilal haayaan geega dowlad goboleed koonfur galbeedna meelahan ku bahan xafiisyada ka shaqeeyaayaan mayba lahaa dhammaan alalanka ka shaqeeyay iidan maasini guulahaas oo jaamacaddee deertid gudoomiyaha midowda iskuulada ka dhisan magaalada baydhabo muxiidiin shariif ayaa dhankiisa bogaadiyey in dufcaddii toddobaad ay soo saarto jaamacadda b i u
xaqiiqatan jaamacadda iyo oon una dareensanno magaalada jaamacado xaalad jooyani iyo may is-abaabulayda dalinyare aqoon-yahanee runtii fikirin kaseen inii haka kordhiyan gobolsho walbarasho heerka sare eh ilaahayna isuura geli markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaadna ee una ku qayb galaana xaflad heer noocun eh lahan abaabuli arday tiradiyo intumiinku badan intiyo badan bedelanayna ku qayb galni geekana farxad gaaraynigatiinuna ku qayb galno kulunkaan runtii xafladan qaaliga eh qaar ka mid ah xildhibaanada wasiirada iyo mas-uuliyiintii kale ee madasha ka qayb galay ayaa dhiirigelin u soo jeediyey ardada dufcadda toddobaad ee jaamacadda ka aflaxaysa waxa aynu ugu baaqeen inay sii wataan waxbarashadooda heerarka kale ooga dhiman iniya jaamacaddata arday iyo haddii kuqalinjibi sii daba socota oo xafiiskii oo ardayda iyo khaliijiintahay ama qalinjibiyaasha ama alumniga shaqeeyahay oo runtii xafiisyada dowladda iyo goobihii kale oo shaqooyinkan ku horeeyay runtii taasna maykuwaa waliyo jaamacado kordheeni jaamacadda kubaa meel kastoo roogta geedka jaamacadda ku warqabta taasna jaamacadda kaamaaman kaamaanan maamulsha iyo macallimiintiya marka guud ahaan may lahaa maamulka macallimiinta b i u family geedka meel kastoo roogtaan dufcaddii toddobaad may siin kahabalyaayane farxadda ogeedka may waa waqtigii eer siin kahabalyaayane rabaa inaan hambalyo aan idhaahdo ardayda walaalaheena ah saaxiibadeena ah wiilasheena iyo gabdhaheena oo maanta qalanjabinaya waxaad ka dhabayseen dadaalkiinii iyo juhdigiinii in muddo aad soo mateen waxaan kula dardaarmaya oo keliya ardayda halkan ka qalan badadishay waxaan kula dardaarmayaa inaad noqotaan ma ahan job seekers inaad shaq raadisaan oo keliya ma hadafkiinii soo noqonin inaad noqotaan job creative inaad shaq abuurataan haddii shaq aad raadisid sanooyin badan bay kuu qaadanaysaa laakiin haddii shaq abuuratid sanadka koowaad waa kufaysaa laakiin sanadka kalena waxaa laga yaabaa inaad aada ma aragtay istaagto wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed soomaaliya cabdifitaax isaaq samaale oo soo gabagabeeyey khudbadaha ayaa dhiirigeliyey ardada jaamacadda ka aflaxday waxa uuna ugu baaqay in waxbarashadooda ay dib kula laabtaan bulshadii ay u soo barteen
الله سبحانه وتعالى يشوف الكبير علاس iyo dhibaato iyo daal iyo muxuu dulqaad badan kudib intii ogeega hadeera marxaladan qiimaha badan oo dhan kasta oo qiyaamaad ka barshay intii iyo suurta galna intiioo hadeeran may badana sinhaan baleeyana anoo ka hadalo magaca wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya may badana hambalyo dadaalkaysa soo bideen waa bilow dadaalka madhamaan waxbarashada kooy dhalan muroogta may basin ucadsadaane heerka waxbarashada jaamacada ay sideega dhammaaytaan intiisii dadaalkaas dadaalka qartaan waa dufcaddii toddobaad oo ka aflaxda jaamacadda magaalada baydhabo ee b i u